qolada warkaana waxaana soo weeraray dad is sheeganaya al-shabaab weerarkaas bay nagu soo qaadeen dagaal dhib dagaal badan baa ka dhacay khasaaro geystay naf iyo maala cajiib annaga waxaa nala noqday oon la yaaban nahay oo haddaan isu sheegnay aan fahmi laan nahay nimankaasi waxay nagu sheeganayaan waxay leeyihiin diin kaan wadnaa midaan ahayn la akrin maayo xoolaha waa laydinka rabaa wiilasha waa laydinka rabaa gabdhaha waa laydinka rabaa annaga markaan intaas waxaan dooranay inaan dagaalamno walaalow marka kaasi shaas u ah shalay haddaan kaaga warramo dadka deegaanka saddex qafood baa ka dhimatay saddexna way ka dhaawacantay nimankaas baa ayaga ilaa shan iyo labaatan nin baa shala ka dhimatay maawu conaa hadda ma tirsana laakiin waxaad ka ogaa karteen ilaa nagariyaa la geeyey ilaa jowla la sii waday laba baabuur baa qaaday horta ayagana jabkaas xun baa gaaray waxa weeyaan waa dulmiga ay samaynayaan annagu waxaana siyaasad kula jirno dawlad maahin dad deegaan macaa beerahoodii iyo xoolahoodii iyo dhaqankay deg joogeen joogaan nahay waxay nagu weerarayaan oo nagu dilayaan waa ilaa sideed sano ay nimankaasi dil dhac oo gubid tuula gubid wax walba ay nagu wadaan adeerow sidaas baan anag ku anugu kuu sheegaya dagaalkii maantay bal ka waran halka uu ka dhacay iyo sida u dhacay ka kaas kii hore shalay wuxuu ka dhacay caad oo magaalada yadii ahayd kanna maanta wuxuu ka dhacay alcabdi oo ceelkayagii aan cabi jir aan cabi jirnay ahayd sidaa weeye maantana khasaaradiisu dadka deegaanka qof baa ka dhaawacantay ayagana sagaal iyo toban nin baa laga dilay dhaawiciina way qaateen oo ma sheegi karno intuu leegyahay waxa weeye beeraha yagii iyo xoolaha yagii wada dhex yaalleen ay wada mayda waxa ay doonayaan oon ka hadno oon ka hayno waxa weeye dad xataa waxaa ku jira caddaan meel laga soo diray iyo meel laga soo keenay waa garalaan nahay waxaa naga cajiibinayaa dadkaani waxa ay doonayaan oo ka maqan oon ka hayno cabdishakuuro ma adinkaa arkay oo caddaynaya in dad ajnabiya ku jireen dagaalkaas annaga annaga aragnay oo caddaynayn dad ajnabiya ku jira haye maxay ahaayeen dadkaa ma dareen ma fahmi karno annagu mana kala naqaan dadkaasi kumiitana ma wataan wax qoraala ma wataan ma gara karno walaalow annaga markaas caalamka waxaan u sheegaynaa oon islaamka u sheegaynaa oo dadka caqligale u sheegaynaa dawladaha islaamka waxa ay naga rabaan annagu dadkaa ma garanayno ma fahmayno haddaan si marka aan dhan walba u jeedinay oo aan rogn wax aan dagaal ahayn oo nooga bannaan waa gara weyn hadda ka waran xaaladdu siday tahay hadda xaaladdu waa kala joognaa hadda waxa weeyaan aan kala joogna deegaanka annaga waxa weeyaan waa deegaamadayadii aanba kala joogno laakiin waa deegaan sharci iyo xisi iyo waxa weeyaan caqli mid hadda ay nagu weerarayaan maba dareemayno wax iyaga ay ugu socdaan meeshii lagu dagaalamay yaa jooga hadda kii hore oo caad ayagaa jooga midaan oo ceelcabdina annagaa joogna ceelcabdi saakay dagaalka markuu ka dhacay ma adinkaa wax weeraray mise shabaabkaa idin soo weeraray wax kaloo lamara qabsado oo labadayda noo garsanaya ma jiraan sideenayo ogyahay ayagaana soo weeraray hadda xaaladdu way degan tahay wax dagaala ma socdaan maya xaaladdu hadda waa kala joognaa waxaan se kuu sheegaya oon caalamka u sheegaya oo dadka islaamka u sheegaya dadkaas wixii soo diraya naga qabteen